duqa magaalada toronto ee dalka canada ayaa la kulmay qaar ka tirsan bulshada iyo ganacsida soomaalida isagoo kala hadlay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhallinyarada wariyaha v o ed toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo haya
ujeedka booqashadan ayaa lagu sheegay sidii duqa magaaladan toronto john tory uu uga wareysan lahaa soomaalida xaaladooda iyo waxyaabaha ay doonayaan in wax lagala qabto tory ayaa marka hore kulan la qaatay maamulka masjidka khaalid bin waliid ee magaaladan toronto kaasoo ah masjidka ugu weyn ee ay maamulaan soomaalida waxyaabaha uu kala hadlay waxaa ka mid a sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada gaar ahaan dilalka maadaama maamulka masjidku ay wadaan barnaamijyo isugu jira waxbaris iyo wacyigelin dhallinyarada looga weecinayo falalka aan wanaagsanayn duqa magaaladan toronto john tory oo aan weydiiyey su-aal ahayd waxaa maamulkiisa uga qorshaysan wax kaqabashada dilalka dhallinyarada ayaa ku jawaabay markii aan la hadlay hooyooyinka iyo qaar ka mida dadka masaajidka waxay noo sheegeen in waxa ugu horeeya ay tahay inaan samayno barnaamijyo loogu talagalay in dhallinyarada looga weeciyo falalka la xiriira rabshadaha shaqo la-aanta waa mid laga dhawaajiyey waxaa jira dhallinyaro waxbartay oo qalinjabiyey oo aanan helin shaqooyin maxaa yeelay ma helin isku xir la mid ah kana ay heleen kuwa kale waa waxyaabaha aan si wada jira hadda uga wada shaqaynayno bulshada waan fahmi karaa hadallada dhammaan hogaamiyaasha oo ay ku jiraan hooyooyinka in bulshada soomaalidu ay la daaladhacayaan dhibaatadan aanan la aqbali karin ee qoryaha ee ay dhibanayaasha u yihiin dhallinyarada duqa magaaladan ayaa sidoo kale maamulka masjidka khaalid bin waliid kala hadlay inuu ka taageeri doono dhaqaale ahaan si ay usii wadaan barnaamijyada ay ku badbaadinayaan dhallinyarada axmed maxamed urur wuxuu masjidka khaalid bin waliid ee magaaladan toronto u qaabilsan yahay arrimaha dhallinyarada waxaan weydiiyey sida uu arko hadalka duqa magaalada alxamdulilah wuxuu dhahay in uu nala garab gari karo hooshan oo na caawini doono insha allahu tacaala wuxuu naga rabaa inaan u soo dirno proposal warqad barnaamijka qeybtiisii siduu u socdo iyo kharashka iyo waxaan anaka ka dalbayno masaajid ahaan insha allahu tacaala iisoo diruu dhahay kadibna hooshan biidni illaah wuu oofini doonaa muddaad barnaamijkan kasii iskiin u wadeen waxaad iga warantaa bal ilaa hadda xagee buu idin marayaa badbaadinta dhallinyaradii iyo wacyigelintii iyo waxbaridda aad wadaan alxamdulilah barnaamijkan waxaan bilaabnay kii covid intuuna bilaabanin alxamdulilah barnaamijka wuxuu ahaa dropping center wax loo yaqaano oo dhallinyarta imaanahayaan wacyigelin muxuu ahaa muxaadarooyin ilaa covidka uu dhacay kadibna alxamdulilah hadda markaan ka soo noqonay barnaamijka waxaan u bedelnay in aan ka dhigno classroom oo dhalinyarta ee actually wax bartaan diintooda duqa magaalada toronto ayaa sidoo kale booqday qaar ka mid ah maqaayadaha soomaalida oo uu kula kulmay soomaalida qaar isagoo uga mahad celiyey kaalintooda horumarineed ee magaalada qaar ka mid a soomaalidaasi ayaa wax weyn ku tilmaamay in duqa magaalada uu soomaalidu kala sheekaysto arrimaha ay tabanayaan waa kan siciid muuse daahir oo ka mid a dadkaasi aad iyo aad baad umahadsan tahay xuseen runtii wax weyn bay soomaalida uga dhigan tahay in duqa magaalada toronto uu soo booqdo meelaha communitiga soomaalida toronto ay ku xoogan yihiin uu yimaado masaajidyada uu yimaado maqaaxiyaha iyo meelaha ganacsiyada ay soomaalidu leedahay waxay uga dhigan tahay soomaalida in duqa magaalada toronto uu garowsado kaalinta bulshada soomaaliyeed ee toronto ay kaga jirto horumarka iyo weliba qiimaha ay ku leeyihiin magaaladan weyn ee toronto madaxda gobolka ontario oo uu ka mid yahay duqa magaaladan toronto john tory ayaa marka ay la kulmaan bulshooyinka waxay inta badan ka wareystaan dhibaatooyinkooda si ay wax uga qabtaan xuseen nuur xaaji v o a toronto